soddon iyo saddex degmo oo ka mid ah degmooyinka puntland ayaa maamulka puntland u asteeyey in maalinimada biri ah ee ku beegan shan iyo labaatanka bisha ay dadku codkooda ka dhiibtaan goobaha loo asteeyay in dadku ay ka codeeyaan ayaa la dhigay intooda badan sanaadiiqda codbixinta iyo agabka kale ee ay isticmaalayaan dadka ka shaqaynaya doorashada waxaa la joojiyey isu socodka gaadiidka dadweynaha ee isaga gooshi jiray gobolada iyo degmooyinka puntland muddo laba maalin ah oo ay ku jirto maalinta biri ah ee ay doorashadu dhacayso dhinaca kale habeennimadii xalay ciidamo ka tirsan daraawiishta puntland ayaa gubay qaar ka mid a sanaadiiqdii doorashada oo loogu talagalay degmada buurtinle oo ka tirsan gobolka nugaal cabdifataax maxamed cabdinuur wasiiru dowlaha madaxtooyada puntland oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan magaalada garowe ayaa v o a u sheegay in doorashadu ay beri si toosa u dhici doonto isla markaasna aysan saameyn ku yeelan doonin sanaadiiqda la gubay
faadmo abaayo doorashadu sidii loogu talagalay bay diyaar garowgeeda u socdaa insha allahu bilaahi kariimna way dhici doontaa beritoole waxaan rajeynaynaa inay dhammaan meelihii loogu talagalay ay ka dhacdo hawshii la rabayna waa la qabtay dadkii howlwadeennada ka ahaa oo hawshan qaabilsanaa tbagna diyaargarow fiican bay sameeyeen puntlandna mudday sugayeen maalinta britola ah waxaan filayaa inay dee safafkii dhaadheeraa iyo hididiiladii dimuqraadiyadda ka bilaamatay soomaaliya mar labaad oo puntland dhigaha u noqotay ummaddu wada daawan doonta haddii rabeedna xalay waxaa jirtay in qeyb ka mida ciidamo ay sanaadiiqda qeyb kamida gubeen maxay saameynoo doorashada ku yeelanaysa
wax saameyna kuma laha qorshaha doorashaduna sidiisiibuu ku dhacayaa haddii rabiidmo niyajabna kuma noqonayso shaqaqooyinka caynkaasi dadka reer puntland ee u ooman inay codkooda ku doortaan ciddii mas-uuliyadda ay u dhiibanayeen waa lasoo dhaafay xilligii dadku ay xooga lagu haystay amba koox gaaray u talinaysay marka gobolka nugaal oo kale beri ma ka mid taha meelaha dadku ay codkooda ka dhiibanayaan ilaa imika qorshaha waxba iskama bedelin si loogu talagalo doorashada inay ku dhacdo qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa v o a uga warramay dareenkooda ku aadan doorashada bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa faadima axmed muuse magaalada boosaaso ayaan joogaa aad iyo aad baa ugu faraxsanahay waxaan aaminsanahay inaan helay fursadda aysan aan horay u jirin weliba waalidiinteen aysan horey u haysan aad baan ugu qanacsana uguna faraxsanahay inaan codkayga la baxo aan soo gaaro nidaamka ah qof iyo cod waxaan ka codeynayaa sirada najax miyo boosaaso magacaygu waa miira cabdi cumar joogto magaalada boosaaso beri aad baa ugu faraxsanahay inaa codeyno insha allah waxaan ka codeynaynaa seejada iskuulka iskuulka hoose dhexe najax secondary school qof walba ururka uu arko inuu mataqaanaa uu waxqabad badan yahay buu u codeynaya dadku waa kala araa u duwan yihiin waan soo dhaweyneynaa isbedelka ka dhacay waxaana aada ugu faraxsanahay inaan soo gaarnay xilli ay shaqeynayso qof iyo cod rajeyna insha allah si amniga inay noogu dhamaato aan codkayga u dhiibano guddiga doorashooyinka puntland ayaa horey u shaaciyey in soddon iyo saddex degmo oo kamida puntland ay ka dhici doonto doorashooyinka golaha deegaanka hase ahaatee waxaa muuqda in magaalada garoowe uu ka aloonsan yahay muran u dhexeeya qaar ka mid a siyaasiyiinta puntland iyo maamulka talada haya faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso